dadaalkii khasaarada ilaa hadda aan hayno waxaa waaye ciidamada dowlada soomaaliya iyo marka waxaa meesha ku dagaalay amis iyo shabaab marka waxaa waye se laba ninaa dhaawacantay oo oo ciidamada qaranka soomaaliyeed ah labana waa ay dhinteen intaas hadda xaqiiq ah oo oo khasaare soo gaaray ciidamada qaranka shacabkana ilaa hadda waxba ma aysan soo gaarin oo way nabdoon yihiin kooxaha ugu isne toddoba ayaa ka dhimatay dhaawacyo ay jiideen oo ay meelaha ugu tageen oo dhintayna waaan maqlaynaa ilaa hadda saakii deegaanka one barty ayuu dagaal ka dhacay saakii waxaana gacanta ku hayo oo si buuxda amniga ula wareegay ciidamada qaranka soomaaliyeed iyo kuwa amisom oo iskaashanayo xaaladana aada iyo aaday u degan tahay laakiin mar waliba wax kasta la filin karaa